لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي الأمية وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب جواز الجمع بين الصلاتين في السفر aadaakani baabu bayaani jawaasi ljamci in la jamciyaa inay banaan tahay baabkii weeye in la jamciyaa inay bannaan tahay bayna asalaateyn laba salaadood dhexdood fi safari safarka marka la yahay oo wuxuu baabkan inoogu imanayo kollay safarka gaabintiisii marka la yahay in salaada la gaabinayo waan ka soo baxnay bal laba salaadood oo la isu geeyo waana salaadaha inta badan waktiyadoodu ay xidhiidhsan yihiin ama de waa duhur iyo casar ama maqrib ee cishaa i taas jamcinteedii ayuu wixii kuba yimi ayuu baabkeedii yahay xdثna يحyى بن يحyى qال قرأت على مالك عن نافع عن بن عمر qال أنه qال كان رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi wuxuu ahaa إdaa cajiلa markuu la degdega bه isaga sayru socodku oo dee socod degdega uu ku jiro jamaca wuu isu geyn jiray byn المغرب والعشhاaء مqرب iyo عشhaaئiga ayuu isu geyn jiray oo uu adigu dee isagoo maqribkii dib dhigay mihaal ahaan oo cishaaigii la tukaday marka waktigiisu galay waxadaثna moxamed ibn musanى qaala xadaثna yaxya can cubaydillaahi qaala akbaranii naaficun markii horena naaficu waa xadiidkii un buu ahaaye laakiin malik baa ka warinayay imakana cubaydullaahi ibni cumare akbaranii naaficun ana bna cumara cabdullaahi bni cumar kana wuxuu ahaa إdا jada bه الsayr إdaa jada manaa waa ida اshtada waayo markuu adkaado oo bih isaga asayru socdo ujeedadu waa socdaa calىa ظahri sayrin weeyo socod buu ku jira adagba oo inuu dhaadhacaa oo salaad kasta waqtigeedii tukadaano way ku adag tahay jamaca uu jamcinayo uu isu geynayay bayna الmغribi والcishaaءi mqrib iyo cishaa'iga dhexdooda bacda an yagiiba shafaqu waa inta shafaqan waqtiga maqrib ku baxe waqtiga cishaaina kusoo gelayo way shafaqaas casi mintu dhaco dabadeed ama uu qarsoomo dabadeed wayaquulu waxaan u odhanayay ina rasuula اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay kaana wuxuu ahaa idaa jada bihi sayru socodku markuu ku adkaaduu socod adag kuma jiro markaa jadab macnaa ishtadda weeye markii horena cajilaan soo aragnay acjalahuna waan arki doonaa waana kollay macno keliya uuno socod buu ku jiraa ma degana oo bal matalan haddaba markaa rasuulkii ilaahay jamaaca markaa wuxuu ahaa jamaaca bayna almaqribi waalcishaa'i maqrib iyo cishaa'i dhexdooda ayuu jamcin jiruu isu geyn jiray bal kollay axaadiistu waa axaadiisan isla wada mida horta axaadiista ibnu cumar baan israacina ama xadiidkan ibnu cumar baan duruqdiisa israacinaynaa waxadaثna yaxya ibnu yaxya waqutaybat ibnu saciidi waabubakr ibn abi shaybata wacamru ibn aqidu kulhm can ibni cuyaynata intooduba waxay ka wada wariyeen sufyaan ibnu cuyayna qaala camrun xadaثna sufyaanu markaa camrun inaaqid baa wuxuu yihi xadaثna sufyaan qolooyinka kalea la arkaa inaani xadaثana markaa odhan xadaثna sufyaanu can الzuhriyi can saalimi can abihi aabihi waa cabdullaahi bni cumare wuxuu yihi markaa ra-aytu waxaan arkay rasuul اllahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay oo yajmacu jamcinayo isu geynaya bayna almagribi wاlcishaa'i maqrib iyo cishaa'i dhexdood idaa jadda bihi sayr maaha markuu iska degan yahay waa marka socodku ku adkaado ama socod adag uu ku jiro ee ama socodku uu dedejinayo markaas ayuu rasuulka ilaahay labadaas salaadood ee maqrib ee cishaayi isu geynayay waxadaثanii xarmalat bnu yaxya qaala akbarana bnu wahbi qaala akbaranii yunus can ibni shihaabi qaala akbaranii salim bnu cabdillaahi ana abahu qaala aabihii wuxuu yihi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu عalيyه wasalam waxaa arkay rasuulku ilaahay idaa acjalahu sayru markuu socodda dejinayo ee uu socod ku jiro un weeye macnuu alfaadahan aan arkayna ee fi safari safarka dhexdii yuakhiru isagoo dibdhigaya salaata almaqribi salaadii maqrib xataa yajmaca ilaa uu la jamciyo oo beynahaa waa salaada maqrib uu jamciyo wa beyna salaati alcishaa'i iyada iyo salaada cishaa'i uu isu geeyo waqtigii cishaa'iga wada tukado taas baan arkay buuri bal axaadiistu kolley way noo socon doontaa markay safarka tahayna rukastiisan dee kolley safarku mashaqo iyo dhin buu leeya shareecadu iyadoo laynoo fudaydinayo wixii xaraj iyo culays ku sugnaana laynaga markaa ridayo laynoo jideeyey ee laynoo rugseeyey waxaa ka mida labada salaadood ama afartan iyagu duhur iyo casar iyo maqrib iyo cishaay oo laysu geeyo labada waqti mid ahaan la tukada waa rukastii safarka waana arrimaha dee ilaahay subxaana watacaala xarajkan iyo mashaqadan ruuxa socoto ah socodka ku jira haysata ilaahay kaga fudaydinayo bal horta axaadiida taas baa inoogu sugan kolley culimaduna si guud ama caamadooda aan idhaah iyo intooda badan iyo mucdamkoode duhr iyo casar in la jamciyo oo ama waktiga hore la jamciyo ama waktiga dambe kolba kii uu doono banaanideeda marka safar laye way ku tegayaan maqrib iyo cishaa'ina sidaas oo kale ama waktiga hore ha noqoto ama waktiga dambe kolley intooda badanna safarka dheer bay idhaahaan oo arrinkaasi waa rukastaa safarka dheer si aan qasriga kuba soo marnay bal marka haddaan idhaahno jamcu taqdiim iyo jamcu taakhiir labaduba jaa-is weeye oo ruuxa way u bannaan tahay haddana waxay culimmadu leeyihiin waxaa mudan ruuxii isagu waktiga hore degenaa ee aan markaas waxa weeyaan socon laakiin waktiga dambe soconaya inuu salaadii dambe soo raro uta hore la tukado taas haddii uu waktiga hore socdo waktiga dambe degayana inuu salaadii hore dibdhigu ta dambe laba tukado taas baa mudan bay dhahaan oo waa si adigu fiican oo kale xagga marka la eego kolley shuruudaha bal sida madhabka shaafici yahay oo kale hadduu doonayo jamcu taakhiir bay dhahaan oo uu salaadii ta dambe la jamcinayo ee si aan waktiga hore salaadna ma tukanayo niyadeedna aanay meeshii uga wada bixin ayaa intaan tii hore waktigeedu bixin inuu ku talagalo inay ruuxan salaadu ay ka tegaysae dhaafaysae hadhow qado lagu yeelanayo ama qado arrintiisu ay tahayba waa cudurdaar la-aan buu u dibdhigay kana cudurdaar la-aan cudurdaar baa jira ee markaa inay niya jirto inuu niyoodo intaan waktigii hore bixin uu salaadii dibdhigay sidee waktigii salaadu ama salaadii oo la tukado ay u noqoto ama ku talagal lagu talagashan yahay ina jamcu taasuu keenaya waktigii dambe dibdhigiisu waa qasad uu qastayo inuu waktigaa dambe tukado ujeeddadu isagoo baraadkiisa ama qalbigiisaba waxaasi aanay kuba jirin haddii waktigii saa ku dhaafo dee waxay noqonaysaa un salaada uu dibdhigay oo hadhow balqadaheedii baa meeshii imane laakiin ku talagalkiisu haddaanay jirin jamci uu niyooday baaban jirin oo ku talagalo waxaa la arkaa taa dee dibdhigeedu uu dembiga yahay inay noqoto taasi iyadu waa mid baydha arrinta kale weliba ay halkan sheegaana marka la eego dee kol haddii taas uu niyeeyey haddana labadii salaadood waa si rasuulka ilaahay yeelay marka uu jamcinayo jamcu wuxuu horreysiinayaana dee kolley waana istixbaabe tii hore ayuu horreysiinayaa welibana dee waxa roonun inuu xidhiidhiyo walow haddii wax yar ay soo galaan sidii rasuulka ilaahay habeenkii musdelifo yeelay oo markay maqribkii tukadeen inay haddana u dhaqaaqeen inay rawaaxishoodii ay rarkii ka dhigaan dabadeedna cishaayigii la adqaymay taasi waxba basi ma laha jamcu taakhiir marka uu yahay bal taas baa mudan haddii iyada jamcu taqdiimka umuuraha shardi bay kaba dhigaan bal horta kolley arrinku kaa weeye laakiin axaadiistan usoo noqday axaadiiskan ibnu cumarta inoogu sugani waa horta ibnu cumar wuxun buu ka hadlay maqrib iyo cishaayi rasuulka ilaahay inuu jamcinayey duhr iyo casar muu soo qaadin arrin kalena xadiidkiisa waxaa ku sugan idaa cajila bihi sayr idaa jadda bihi sayr idaa acjalahu sayr waa alfaadahaas oo waa marka uu socod ku jiro kaba soo qaado waa socdaayo ama socod adag buu kuma jira markaas inuu jamcinayo labada arrimood haddaan eegno xagga maqrib iyo cishaayiga culimmadu waxay leeyihin kollay arrin isaga ku timi oo uu labadaa waqti u jamciyey oo su-aashii la weydiiyey bay jawaabtiisu ahayde maha taasi inaanay duhur iyo casar aan la jamcin karahayn taas ma aha oo waayo dee axaadiid kalena way inoo dambaysa haddii a la idhaha asxaabtii kale inoo warinayaane isaga iyadoo imalaa fiid ay tahay ayaa loogu soo qayliyey haweeney uu qabay oo safiya bintu abi cubayd la odhanayaa loogu soo qayliyo malaa sakaraad ama aada u xanuunsanaysay socodkaasaa dee wuxuu u baahday markaas socod deg deg oo markaasuu salaadii maqrib dib dhigay su-aashaa la weydiiyey oo markaasuu xadiidka sheegay ee markaa taasi kama dhigna inaan duhur iyo casar horta la jamcinayn taasi iyada waa mid arrinta kale jirta ee axaadiisa inoogu sugan kolle xadiid ibnu cabbaasna way ku timi idaa kaana calaa dahri sayrin wuxuu rasuulka ilaahay jamcinayay marka uu socod ku jiro kollay daahirka axaadiidaasi maxay keenaysaa ruuxu hadduu iska degan yahay safarba weeye laakiin socod uu ku jiraa markaa ma jiro waa iska deganyay inaanu jamcinahayna markan uu soconayo labada waqti mid ahaan in jamcigiisu noqonayo taas baa axaadiisan daahirkeedu tahay xadiidka ibnu cabbaasna way kuba timi xadiidkan ibnu cumaran haynana waaba alfaadiisi laakiin xadiid anas baa jiro oo isagoo mudlaqa yimi oo ujeeddada rasuulka ilaahay inuu labada salaadood jamcinaya fi safar lamay socon idaa jadda bihi sayr ama idaa acjalahu sayr ama idaa cajila bihi sayr lamay socon markaa culimada intooda badani labadan xadiid wuxun bay ka dhigeen idaa acjalahu sayr idaa jadda bihi sayr kol haddii safar arrinkii laga wada hadlayay afraaddii safarka qayb ka mida inuu yahay ama kii mudlaqaa afraaddiisii mid ka mida inuuyo aan waxba imaka tani aanay taqyiid keenahayn sidaa daraaddeed ruuxu ama hadduu socod deg dega ku jiro iyo haddaanu markaa soconba kol hadduu safar yahay inuu jamcin karayo labadoodii uu jamcin karayo waa taas laakiin way jiraan culimada sadey malik iyo aimo kale ama oo iyagu ku tegaya alfaadahan xadiidkan iyagoo mudlaq iyo muqayad u arkay in laisku qaydana waana sabab keliyay wada leeyihin xukum keliyay wada leeyihin waa xaaladii laisku qaydi jiray iskuma qaydayo oo leh markan uu ruuxo musaafirkii wax jamcinaya oo markaa uu socod ku jiro marka kaleu iska degan yahay iska degan yahay markaa ruuxu uu soo galay magaaladeenan socotaabuu yahay maan buu joogaya ama laba waaba dhaafaya dee haddii uu keligii tukanayo waa taa nili uu gaabinaya salaada ma taam yeelayo oo rasuulka ilaahay waa gaabin jiray hadduu jamac la tukado un mooye laakiin marka ay tahay taas waa inuu salaad kastaba waqtigeedii iska tukado salaad kastaba waqtigeedii tukado aanu odhan kol haddii aanu xaaje iyo baahi uhayn aanu odhan bal taas wey bal markaa walow culimada qayb kamida oo aan badnayn ay taa qabto haddana axaadiisa daahirkeeduna way xoogeyneysaa arrin kalena way jirtaayo bal rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh markii uu mino joogay mino joogay wuu qasrinaya salaada sida xalaytaan soo aragnay laakiin muu jamcinay eg waa deganaa markaa safarna waa yahay salaadii waa gaabinaya salaadihii rubacyada ahayd laakiin muu jamcinahayne mid kasta waqtigeeduu tukanayay taasi adig waxay keenaysaa bal aan idhaahno xadiid kollay tabuk si wuxuu deganaa rasuulka ilaahay muwadaa kuma sugan isagoo degan uu israacinayay baa adigu iyadna jirta bal xadiidkaas inagoo eegayna ama taas aan idhaahna ruuxa way u banaan tahay haddana sida mudani waxa weeye waa jamacan haddaad u baahan tahayna la kaalay haddaad u baahnayna iska da haddaad u baahan tahay oo jamac iyo qasriga waxay ku kala duwan yihin qasriga waa sunaan leenahay isaga waa sunaan leenahay kana waa baahi waxay keentaan leenahay haddii u markaa ruuxu ubaahan yahay oo sidaad say dhacaysaa kolkol isagoo magaaladii joogo in xaaje aan arki doono in loo jamciyo ay dhici karto marka haddii ay xaaje jirto saa uu socod ku jiro ama uu dee taas mid ahaan ama dee waxa weeyaan mashaqa ay ugu sugantahay had iyo goor mid kasta inuu ilaaliyo marka ha jamciyo haddii aanay xaaja jirina taasoo bal markaa isaga waxaan leenahay sunno raatibaa jamacu ma aha sunno raatibaa ma aha waa xaajo ayay noqotaa kol iyadoon safar ahayn baaba indee aynu arki doonaa bal markaa waa tan xanuunka waa loo jamcin karaa ay culimada dawaaifka ay kuma tegayaan bal markaa waa waa tan roobka loo jamcinayo xaajaa mee jirta waana la iska degan yahay bal matalan markay baahi jirtana hala jamciyo marka aanay jirinna saa daraaddeed baabay dee shaaficiyada agteeda waxaa afdalay in salaad kastaba waqtigeeda la tukado malikiyada agteeda karaaha weeye waa jamacan xanafiyadu iyo waaba dee kolley axaadiisan baa qowlkooda celinaysaba e iyaga agtooda carafo iyo musdelifo mooye jamc kale oo safarba iyaga agtooda kumaba sugna lakin de axaadiisan kala duwan baa taa qowlkooda rirdiinaysa weeye iyaga agtooda jamcaan usuga mooyaan ama jamcaas mooyaane jamc kaleba ma jiray leeyihiinbe lakin taa axaadiisan aan hayno ayaaba imaas bal horta intii aan odhanayna alfaadaha inooguma tacaluqsanayd intaa weeye welina waxna way noo dambeeya وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna المفضل yعnي بن فضالة عن عqayr عن بن شhهاب عن أنس بن مالك qاaل أنه qاaل kاna رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuxuu ahaa إda اrتaxل hadduu guuro qabلa an تزيqa شhamseeg waa weli iyadoo duhr gaadhin cadceedii aanay suulin ayuu socodkii de meeshii u markaa de la guuray akhara duhra duhurka uu dibdhigi jirayna markaa socod buu bilaabay iyadoon weli salaadii duhurba gaadhine ilaa waqti lcasri ilaa waqtiga casarka uu dibdhigi jiray uma nazala marka waqtiga casar gaadho ayuu dhaadhici jiray oo fa jamaca baynahumaa labadoodii buu jamcu taakhiir jamcinayay fain zaaqat ishamsu cadceeddu hadday suusho qabla an yartaxila isagoo hadda waa safar buu ku jiraa laakiin weli isagoon meeshii ka buurin ayaa duhur galay casar haddama gelin salla duhra salaada duhur buu tukan jiray uma rakiba markaasuu raaxiladiisa fuuli jiray bal dariiqiisa ama duruqdiisaan sii raacinayaa arrinna markaa waan kusoo yarlaameynaa وxadaثnي cمr بن nاqd qال xadaثna شhabاbة بن sawاr الmadayiniy ama madayiniy qال xadaثna layث بن سعد عن cqayl بن khاlد عن الزهري عن أنس qال أنه qاal kاn النبي صلى الله عليه وسلم إdا arاada hadduu doono an yajmaca inuu jamciyo bayna salaateyni laba salaadood dhexdood fi safari safarka dhexdiisa akhara duhra duhurkuu dibdhigi jiray xataa yadkula awala waqti lcasri ilaa waqtiga casr bilowgiisu uu soo galo uma yajmacu baynahumaa markaasaa marka waqtiga casr uu galo bilowgii ayuu isu geynayuu jamcinayuu wada tukanayay waxadaثanii abuلطaahiri wacmr bnu sawaadi qaala akhbarana bnu wahbin قال xdثnي جابر بن اسماعيل عن عqayل عن بن شهاب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم kale jابر بن اسماعيل waa nin أتباع taaبiعintii kamida maha dee raggii ruwaada iyagu ثiqاadkoodii ahaa ee xifdiga iyo itقاanka lagu yaqaanay se waxa weeyaan imaka halkan xadiiثku waa dee shawaahidii un waa mutaabaco dariiqii hore aan soo maraye rag wada ثiqaada ay ku wada sugnaayeen dariiqana kuwii hore buu markaa mutaabaco u yahay ee maha raggii dee gaar ahaantooda xadiidkooda uu xooga badnaa maha jaaber bn ismaaciil alxadrami waxaa la arkaana caawa inay no inoogu horeyseen can ibni shahaabin can anasin can nabiyi salى اllahu alayh wasalam idaa cajila calayhi safaru safarku haddii uu dedejiye rasuulka ilaahay cajila ajalahu sayrdi un bay la mid tahay ama cajila bihdi calayhdan cajila bihdi anusaaran yuahiru duhra duhrku u dibdhigi jiro o ujeeddadu intaan duhur gelin ayuu rasuulkii ilaahay sadee socodkii bilaabay safarkii baaba dedejiyey markaasaa muxuu samaynayey yuahiru duhra ilaa awali waqti lcasri duhurkuu dibdhigayo waqtiga casarka bilowgiisu uu dibdhigayey markaasuu intuu dego ayuu fa yajmacu baynahumaa labadoodii isu geynaya waa jamcu taakhiir wa yuahiru lmaqriba maqribka waa dibdhigayey xataa yajmaca baynahumaa baynaha wa bayna alcishaayi ilaa maqrib iyo cishaayi dhexdood uu jamciyo xiina yagiibu shafaqu markaa shafaqu dhaco ee adigu markaa uu dhaco bal iyadoo kolley de jamcigii xadarkaa baab inoogu soo socdaaye axaadiistii bal halkan ugu talagalay jamcii safarku intan bay inoogu dhan tahayba si guudna malaha waan soo yar ogaanay umuuro kuba tacalluqsan laakiin maxaa bal xadiidkan anas jumlada ugu dambeysay waxay ahayd fain zaaqat الshamsu qabla an yartaxila salla duhra uma rakiba duhr buu tukanayey muu odhan imaka halkan casar buu lasoo qadimayey muu odhan ee wuxuu bu eeg haddii weli iyadoon duhur gelin rasuulka ilaahay socodka bilaabana duhurka waa dibdhigayo jamacaa dambe ayuu markaa dambe waqtiga dambe ee casarka ayuu labadoodii wada tukanayey laakiin haddii socodkiisu bacda zawaali shamsi uu yahay salaadii duhuree markaa joogtay buu tukanayey raaxiladiisuu fuulayo uu soconayo marka xadiidku waxaa dee uu inoogu sugan jamcu taqdiimo jirin oo waa salaada intuu duhur markaa waa inuu taa dambana de markayda tukanayaba qurdubi oo halkan wuxuu yidhaahaa cibaaradan uu imakanas tan kaba cabiray casarkii waa kanoo muu tukan isagoo duhurkii u keenay ama rasuulka ilaahay wuxuu niyeystaa inuu waktiga casarka kolley dhaadhacayo ay degayaan waktigii salaada u joogto markaasuu waktigeedii uu dibdhigay ama mabuu doonin inuu labadooda isu geeyo oo uu jamciyo waayo jamca gaayihiisu waxa weeye inuu ruqso yahay uun ama dee socod aada u deg dego sida kaa hore ayaa inaguma sugnay bal markaa waxaan leenahay horta axaadiidan imaka xadiidkan anas ee dee dawaawintii mashhuurka ahayd kuma sugan jamcu taqdiim kuma sugna taasi waxay keentay xadiisyadii kolley ibnu cumarna jamaca bayna almaqrib waalcishaai bacda an yaqiiba shafaq iyo waa jamcu taakhiir baa iyagana kuma sugnaa jamcu taakhiir baa kuma sugnaa marka waxay keentay taasna culimada qaarkood inaynay dee jamcu taqdiimba jamcu taakhiir un meeshii ay kuba tagaan oonay jamcu taqdiim ku tegin iyo salaaddii oo lasoo qadimo walow dee culimadu labada waqtiba ama caamadood intooda badani ay leeyihin ay kuba tegayaan bal markaa waxaana jirta laakiin xadiidkan imakaan hayno riwaayadan imaka qutayba walow dadkii badnaa siay uga wariyeen tan ay tahay riwaayo uu soo saaray ismaaciili ayaa salla duhra waalcasra uma rakiba ahayd duhr iyo casr buu tukanayey markaasuu fuulayey kollayna malaa xaakimna kitaab arbaciin uu leeyahay lafti saasa waa soo naqliyey bal waxyaalo soo arooray oo jaanibkaasa ayaa jira waxaa kaloo jira xadiidka aan sheegaye mucaadee muwada'a kuma sugan oo ay kuma sugnayd rasuulka ilaahay isagoo iskaba degan cibaarada say dee markaa shaaficiya kuwa xambaareen waayo tabuuk bay ahayd kharaja duhr iyo casr buu waa tukaday markaasuu haddana waxa weeyaan iska uma dakal haddana uu soo baxo dee ruuxu markaa naazila ayay arrintiisu ahaydba si wuxuu markaa jamcu taqdiimna uu laba yime bal markaa waxaa jirta un horta axaadiistan imaka dee aada usii xooga badan ee aan khilaaf kuma sugnayn sanadkooda inta badan jamcu taakhiirkan unbaa ku sugan jamcu taakhiirkaas baa ku sugan laakiin dee xaajada tan keentaa kan kalena keenaysa xadiidkan imakaan hayna duruqdiisa qaarkood oo ismaaciili oo kale iyo ta aan sheegayno xaakim iyo bal duruq kale oo ay kuba soo aroortay jamcu taqdiim waxay noo faa'iideynayaana way jiraan barkood lafdigaa jamcu taqdiimkee uma dalla salla duhra waalcasra ha kaba dhigan dee inuu ruwaddu intii badnayd siay kuba yimaadeen uu khilaafsan yahay bal adigu waxaan leenahay imaka bukhaari iyo muslim iya inooguma sugnaa lafdigaasi laakiin riwaayadka qaarkood waxaan ka faa'iidaysanaa jirta arrinkuna waa rukas wafar kole dee xaajadu ay jirto iyo baahidu ruux waa la iman karaa weeye waana tan inoo dambaysaba xataa xadar in lagulaba iman karo hadday baahidaasi timaadee bal inta yaree imika halkan nooguma sugan intaa weeye dee waxaana inoo soo kordhay haddii ibnu cumar xadiidkiisii maqribi cishaay ahayd kan duhr iyo casar baa inoogu soo kordhay waana afarta salaadood ee jamcintu ay kaba timaada ina subaxa waxba salaad lama jamciyo si waktigeedun baa lagu daayaa baabuljamci jamcinta baabkeedii weeye bayna asalaateyn laba salaadood dhexdood la jamcinayo fi lxadari waktigaa la negi yahay bal marka dee cudurdaar ama xaaja ay timaado ama cudurdaar la leeyahay xadaثna yaحya بن yaحya qala qarأtu عlى malik عan abi الزubayr عan sacيid bn jubayr عan iبn cabaasi qala anahu qaal صalىa rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay wuxuu tukaday aلظhra wاlcasra jamiica xaalayin iyagoo dhan ma cadda halkan waktiga ma waktiga horey ahayd mise waktiga dambey ahayde laakiin iyagoo wada jira israacsan ayuu mar wada tukaday wlmaqriba wlcishaa maqrib iyo cishaagiina waa tukaday jamiican xaalayin iyagoo dhan oo adigu uu israaciyo wuu jamciyey ama jamcaasi jamcu taqdiim haba noqdo ama jamcu taakhiir haba noqdee laakiin rasuulka ilaahay waa isu geeyey maqrib iyo cishaayi uu wada tukaday duhr iyo casrna uu wada tukaday arrinkuna waxa weeye muxuu yidhi fi gayri khawfin walaa safarin cabsi la-aanteed oo cabsi markaa jirtay oo keentay dee inaan la makansan malaha waktigii salaadii oo cabsidaa daraaddeed loo jamciyey may jirin dee madiina bay ahayd markaas walaa safarin safarna rasuulka ilaahi muu ahayn oo cilladan uu jamciyey ama sababtan uu jamciyey safar sababtii may ahayn sabab cabsiyeedna may jirin bal weli duruqdu way noo soconaysaa iyo riwaayaadku وxadثna أحمد بن يuنس وعن بن سلام جaميعا عن زhayر qال بن يuنس وأنا أحمد بن عبدالله بن يuنس xalayba soo aragnay xadثna زhayر qال xadثna أبو الزبير عن سعيد بن جuبير عن iبن عabاس أنه qاaل صلىa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay wuu tukaday الظهر والcصر saلاada ظهر iyo saلاada cصر jamiican xaalayiin bilmadinati madiina ayuu ku tukaday iyagoo wada jira weeyaan oo wada socday waa madiine dhexdeed fi kayri khawfin walaa safarin waa lafdigaani soo marnay waa xadiidkune qaala abu zubayr abu zubayr maxamed ibnu muslim baa wuxuu yihi fasa'altu saciida saciid ibnu jubayr baan weydiiyo lima facala dalika muxuu arrinkaas u sameeyey de inay salaadu wakti bay lahaayeen waktigoodii bikayri cudrin looga saaraana waaba dembi kabiira bay ahayd muxuu taa u sameeyey faqaala wuxuu ihi saciid sa'altu bna cabaasin ina cabaas baan weydiiyey kamaa sa'altanii si aad ii weydiisay faqaala wuxuu yihi ina cabaas araada wuxuu doonay anlaa yuxrija inaanu xaraj iyo mashaqo ku ridin axadan axad min ummati ummadiisa axadkaaba mid oo haddii dee labadii salaadood in waktigeedii la tukado xaraj iyo mashaqa ruuxa ay uguba sugan tahay dee wamaa jacala calaykum fi diini min xarajna ay tahay si uu xarajkaa u suuriyo oo axad ummadiisa kamid aanu xaraj iyo mashaqo ugu ridin taas buu doonay bal weli duruqda xadiidku way noo socon iyo axaadiid kalaba وxdثna يحyى بن xبيب بن الحاrثي qال xdثna khالد يعnي بن الحاrث qال xdثna qرة وأyn khالد اثنان qال xdثna أbو الزbayr qال xdثna سعيد بن جubayr qال xdثna بن عabاsi kley wuxuu isu wada raacraacaa ma kutasلsulaan odhan karnaa xdثna xdثna ilىa dhamaan أna رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم rasuulka ilaahay جamعa byn الصلاaة waa labadan saلaadood dhexdooda ayuu jamciyey في sfrة sfr saafaraha uu safray في غaزوaةi tabuka waa duulimaadkii tabuk waa safarkaasuu safray ayuu laba salaadood jamciyey kaasi في xabr bay tan imika laftiga sfr weliba arrinta ii taalana tarqiibkan mحamed faad cabdالbaqi raqamkii xadiidka horun baa socdo xadiidkii hore duruqdiisii buu kaba dhigaya kolley waana kala duwan yihin o de kaasna waxayd madiina kana safar ba eedo waxay laba raqam inay kala qaataan oo laba xadiida laga kala dhige waayo kani waa safar oo iyada ishkaal ma jireen فجaمعa byn الظهر والcصر ظهر iyo cصrkii buu isu geeyey والمغرب والعشhاء labadii وqti mid ahaan un iyo مqرب iyo عشhاي qالa سعيد فqلت لبن عabاس waxaan ku idhi mا xmله عalى ذلكa مaxaa arinkaa ku xmbaaray faqاl qاla iبن عabاس baa yihi أrاada anlاa يحرiجa umatah inaanu umadiisa xaraج ku ridin ayuu doonay bal aan duruqda xadiidka laqbadiisu waa iska caadi aan iska dhadhaweysana axaadiisan isagu imika halkan ah bal xagga safarka iyo tan iyada ishkaal ma jiro waa tii hore aynu soo marnay bay baabkeed noqon walow xadiidkan duruqdiisii unka hore ay kaba dhigeen in araada anlaa yuxrija ummatahuna waa tii dee xadiidka horeba ee isagoon cabsi jirin safarna aanay ahayn buu jamciyey waa arrinkii uu ibnu cabaas ku cileeyey ama jawaabtiisu ayadu bay tanna tahay xdثna أحمد بن عبد الله بن يونس قال xdثna زهyر قال xdثna أbو الزبير عن أbي الطفyر cاmr عن معاad ujeedada أbو الطفyل ninka la ydhaaho ayaa magaciisa cاmir la ydhaah kolley aabihiina waasila la ydhaah nusooyinka qaarkood mslim meelaha dambe halkan mooyaane labada meelood ee dambe ay mid ahaan camrin baa dhacday ee dee sida mashhuurka walow camrin iyo caamirba soo naqliyeen sida ninka lagu yaqaano waa camir ibn wasilata inuu yahay alaysi waana صaxaabi yar weeye asxaabtii rasuulkana ridwaan ullahi tacaala calayhim waa ninkii ugu geeri dambeeyey oo isaga ugu geeri dambeeyey asxaabtii rasuulka oo dhan bal de aqwaasha marka la eego sanadii uu dhintayna malaa qowlka ugu dambeeyey waa boqol iyo tobankii hijrada aad bu de waktigaas uu yaraa rasuulka ilaahi wax waa ka xafidaybe markaa boqol iyo tobankii barhkoodna boqol iyo labadiiye lakin bal adigu isagaa ugu dambeeyey oo de waxa weeyaan makana waa ku dhintayba waa abu طufayl camir bn wasilata markaa صaxaabi labaad buu ka warinaya xadiidkii oo can mucaadi qaala wuxuu uhi mucaadi ibnu jabal kharajnaa waanu baxnay maca rasuuli llaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisa fii gazwati tabuka duulimaadkii tabuka iyo gazwadaas fakaana wuxuu aha rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu عalayh yusalii mid tukanaya aلظhra wاlcasra jamiican xaalay yihiin wاlmaqriba wاlcishaa jamiican xaalay yihiin kolley xadiidkana dee baabkii hore ayaaba u munaasib ahaayo safar bay ahaayeen walow dee tabuk dagaal saasna ma dhicin muddana rasuulka ilaahay meel buu deganaa ayaamaha uu deganaana axaadiista qaar xadiid mucaad baa kuba yimid isagoo degan oon socod ku jirin inuu jamcinayo labada salaadoodba bal markaa kollay jawaabtana araada anlaa yuxrija ummatahuna taasay dee u munaasib tahay malaa isagoo iska degan ayuu dee safarna u ah lakin de fi lcumuum safar bu ahay ayuu jamcinaye bal adu waa taasoo labada afartan salaadood bu lababa gaar u jamcinaya xadaثna yaحya بن xabيbi qala xadaثna khاld an yعni بn الxاriث qala xadaثna quraة بن khاldi qala xadaثna abu الزubayr qala xadaثna caamir بn wasilta abu الطufayl waa kan inoo dhan qala xadaثna mعaad بن jabl qaala jamaca rasuul الlahi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahay uu jamciyey fii غazwati tabuka bayn الظهr والcصr wa bayn الmgrb والcishaaء qaala abu طufayl ba wuxuu yihi faqultu waxaan yihi ma xamalahu calىa dalika maxaa arrinkaa ku xambaaray ma socod buu ku jiray maxaa adugu ku xambaaray qaala wuxuu yihi mucaad baa odhanay m abudufayl baa odhanaya faqaala mucaad baa iigu jawaabo o yihi araada an laa yuxrija ummata waa jawaabta ibnu cabaas mid laba mid ah bal weli aan wado xadiid ibnu cabaas oo imaka kii koobaad lamida ama duruqdii dee kaasa ama duruqdiisii mid kaba mida ah axaadiid kalabaha soo dhex galeenaba imakana inoo bilaabmayo wuxuu ihi muslim وxadثna abu bkr بن abي شhaybta وabu qrayb qاala xadثna abu mعaawiyaةa xa وxadثna abu qrayb وabu سacيidin الأshd lfd لabi qraybi lafdiga inoo soo socdo abu qrayb baa leh qaala lakiin labadooduba waxay yidhaaheen xadثna wakiic kilaahuma marka kilaahumana waxay u wadaan abu mعaawiya oo markii hore de xada ka horeeyey iyo imaka wakiic labadaas weeye kilaahumaa labadooduba can ilacmashi acmash bay xadiidka ka wariyeen can xabiib bni abi haabitin can saciid bni jubayrin saddex taabici oo isku xigaana xadiidka sanadkiisa inoogu sugan acmash iyo xabiib iyo saciid can ibni cabaasin qaala anahu qaal ibnu cabaas wuxuu yihi jamaca rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi waa jamciyey bayna aلظuhri wاlcasri salaadii duhur iyo salaadii casr iyo wlmgrib wlcishaai mgrib iyo cishaai bilmadinati madiinuu ku jamciyey bigayri khawfin iyadoon cabsi jirin walaa madarin halkii hore safar bay ahayde madarna ma jirin roobmada ahayn markaa cabsi may jirin safarna ma jirin fii xadiidi wakiicin qaala qultu libni cabaasin waxaan ku idhi saciid baa odhanaya lima facala dalika qaala kay laa yuxrija ummatahu araada an laa yuxrija ummatahu diwan wa fii xadiidi abi mucaawiyata qiila libni cabaasin ma araada ilى dalika lima facala dalika baa lafdiga wakiic ahaa e waanu ilaalinaya mid kasta laftigiisii ama abu mucaawiya laftigiisu muxuu ah ma araada ilى dalika rasuulka ilaahay arrinkaa muxuu ula jeeday salaadaha uu jamciyey qaala araada an laa yuxrija ummatahu kaasna kay laa yuxrija ummatahu macnuu waa isla mide waa alfaadihii un baa yar kala duwano isaguna ilaalin u alfaadaha ilaalinayo ayuu bal markaas ayuunbuusan dee sheeku waana umuuro uu had iyo goor uu ilaaliyo oo uu ku dadaalay ayuunbuu tan inoolaba yimid وxadثna abubkr بن abي شhaybةa qاl xadثna سfyaan بن عuyeynةa عan cmri wa cmr بن dinar عan jaaبir بن زaydi عan iبن cabاsi qاla anahu qaal صalaytu waan tukaday maعa النabiyi slى الlahu عalيه waslم rasuulka ilaahi maciisa ثamaaniya loogamaba waramin waa u joogay sideed jamiiعa xaalayin sideedaa ragcadood iyagoo wada socda wa sabca toddoba jamiiعa xaalayin oo macnuu waa maxay duhr iyo casr ina waa la negiyo lama gaabinaye midba u afar ragcadood maha inuu dee salaam keliya kaga wada baxay ee mid kasta salaamteeda ay lahayde mar buu wada tukaday weyaanu afartii duhur iyo afartii casar buu mar wada tukaday waa sideed saddexdii in maqrib iyo afartii cishaayna mar buu wada tukaday waa jamciye waa toddoba halkaasi taas weeye thamaniyan jamiican wa sabcan jamiican qaala qultu ya abashactay qaala wuxuu yihi camr bnu dinaar baa odhanaya waa camar qultu waxaan ihi ya abashactaay abashacthaw waa jaabir ibnu zayd kunyadiisii oo horey nuu soo marno oo nin faqiih oo taabiciintii dee dhexa kaba mid ah asxaabtii ibnu cabaasna ka mid ahaa waxaan idhi abashacthaw adunnu waxaan u malaynaya adunnuhu akhara duhra duhurkii inuu dib dhigay wacajala casr casrna soo dedejiyey wa akhara almaqriba maqribkii inuu dib dhigay wacanjala cishaa cishaagii uu soo dedejiyey dee arrintu kol haddaan safar jirin oon cabsi jirin oon roobna jirin ayuu leeyay wax cudurdaari ma muuqdee waxaa camr ibnu dinaar baa waxay ila tawn u malaynaya rasuulkii ilaahay duurkii inuu gaadhsiiyey aakhir alwaqti kamau saarin waktigeedii markaa weeye aakhirkeedii buu gaadhsiiyey markaa dee waktigii uu dhuur tukaday dabadeedna casaroo markaa soo galay ayuu isagana bilowgii kaba tukaday marka waa jamci suuriya kana waa awal alwaqtiga laga tukaday kana aakhir alwaqti marka maxay noqonaysaa jamci suuriya saasaan u malaynaya de arrintii midna waktigeedii markaa lagama saarin maqribkiina saas oo kale qaale wuxuu ihi abushacba odhanaya waana adunu dak aniguna arrinku waa dan iyo walo dee la odhan karo in raawigii xadiidka ayaa dee san ku fasiray isagaana dadka kale ka yaqaana muraadkii xadiidka loogama jeeday laakiin muu jasmin oo wuxuu yihi aniguna taasum baan umalaynayaayo waa jamcigaas weriye weli kalaamka waa inoo dambeeya bal saxiixa bukhaari baa waxaa dhacay iyadoo aan filaya ayub buu ahaaya camar markii halkaa kumuu jirin jaabir binu zayd kana uu ka warinayey xadiidka buu wariyey oo san camar ugama wariyo jaabirna uga wariyay saxiixa bukhaari way kusugan tahay abaabta mawaaqida markaasaa muxuu yihi ayub baa ka odhanaya lacalahu fi laylati madira malaa habeen roobda ayay ahaydoo markaasuu yihi de anigu waan aduno isaga xataa naftiisu jaabir dee mid un kumu adkaysan waxaa laga yaabaa bu uhi male taasaaba suurtagala in roob da-yey oo mashaqadaa daraaddeed loo jamciyey wakti roob da-ayo isaguna waa laga yaabaaba taas bal weli haynoo socoto waanayna eegi doonaa marka dambe وxadثna abالربيع الزهراني قال xadثna أحمد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن بن عباس أنa رsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahay صلىa بالمdينةi سبعا وثمانiيa تoddoba iyo sideed buu rasuulka ilaahay ku tukaday mar waana tan oo lf ونشhr dee waxay noqonaysaa dee mushawashba waayo tartiib mar tartiibsane الظهر والcصر inay ثمانiيan bay الظهر والcصر utaalaa والمغرب والعشhاءna sabcantii hore utaalaayo de waa lafi iyo nashta ay kaba cabir jireen lakin maanta waa mushawash ama muratab ma aha waayo in almgrib والعشhاana ta hore utaalaa sabcan saasaa rasuulki ilaahay salawaat ullahi wasalaamu aleyh kuba tukade bal labada riwaayo dambo iبnu cabaas ficlan tan oo kale uga dhaqmay haynoo dambeeyeen lakin axaadiida maxaa inoogu sugan ba rasuulki ilaahay isagoo madiine jooga inuu duhr iyo casr jamciyey jamcan inuu taqdiim ahayo inuu taakhiir aha mid inooguma sugna de haddaan eegna ruwaadan san waxa weeyaan camr bnu dinaar iyo abushacta iyo arrintan iyagu dee iyagu kuba xambaareen halkan ama ay u maleeyeen ta aan iskaba dayno iyo inuu jamcu taakhiirah umuurihii inooma kala caddo halkan inooguma sugneen laakiin muhimku waa la jamciyey arrinta kale jirtaana waxa weeye iyadoo waa kan cabsi ma jirin ba xadiidka inoogu sugan oo cabsi daraaddeed maydo safarna dee lamama ahaynoo madiinaa la deganaa madar iyo roobna maba jirin marka wax cudurdaara oo taas oo kale waxa weeyaan adigu may jirin oo marka taasi oo horta inahaas oo dhan ah bal axaadiistan imaka horta waa axaadiista inoo saxiixa ah waana inoo sugan tahay tay faa'iideyneysaana waa iyadoo wax cudurdaar oo inoo muuqdaa jirin in rasuulka ilaahay jamciyey de mahana wuxuu ka caado yeeshay waa mar wax dhacay tirmidi ba wuxuu raximah llahu tacaala kitaabkiisan jaamica kolley dee kitaabkun buu kaba mid yahay waa gaarniba ha loo madbaceeyo isagana ha lala madbacaysnaade waa alcila asagir kitaabkiisan kitaab ulcilal ee yar ee kitaabka akhirkiisa ayaa markuu halkaas baa wuxuu yidhaahaa laysa fi kitaabi xadiiثun ajmacat اlummatu calى tarki اlcamali bih kitaabkayga tirmidi buu ka hadlay kitaabkuu soo dhameeyey marka cilashuna waa akhirka kitaabka kitaabkayga kuma sugnaa xadiid ummaddu ay ku ijmaacday inaan lagu camal falahayn ilaa xadiida ibnu cabaasin fi ljamci bilmadina min gayri khofin walaa badar xadiidka ibnu cabaas mooyaane ee ah in madiine uu rasuulka ilaahay salaad ku jamciyey iyadoon cabsi iyo roob jirin iyo xadiid kale oo ah in ruuxu hadduu khamro cabo marka koobaad waa la xadi marka labaad waa la xadi marka saddexaad laakiin mar afraad hadduu ku noqdo in la dilayo in la dilayo oo qatlu shaarib alkhamri wuxuu leeyahy labada xadiid ayaa waxaan lagu camal falin oo dee ummadda ay kuma ijmaacday inaan lagu camal falayn kuma jira waa sa u tirmidi idhaah nabi hadalkiisan halkan buu soo naqliyo markaasaa wuxuu leeyahay xadiidka shaarib alkhamri warna waa saa uu yidhi oo waa mansuuqo ijmaacan ummadda ay ku ijmaacday waktigaa dabadeedna in la xadayo ayaa inoo cadaynay nastay walow taa naftiisa dee culimo iyagu kuba tegay kuwa le mansuuq maa sida axmed shaakir iyo malaa baxti dheer baabu kuba leeya ay jiraan oo le maye waaba arrintani waa iskaba imanaysa isaga naftiisa laakiin wuxuu leeyahay kan kale xadiidka ibnu cabaas ijmaac ma jiro xagga in laga taga camalkiisa laakiin ta'wiilaad kala duwan baa culimada jira sheekuna halkan kolley isagaan hadalkiisa un yar khulaasaynaya bal mid weeyaana barhkood waxay yidhaaheen jamcintani waxay ahayd roob baa da-ayayoo cudurulmarad buu u jamciyey kolley jamaaco aimmadii waaweyneyd ka mid a qowlkaa kuba yidhi laakiin riwaayadan dambe fi gayri khawfin walaa badar baa taa diideysa kaasi sa waa mid warkood baa waxay ku xambaareen in dee maalin daruureed ay ahayd oo markuu duhurkii tukaday ayba markii dambe daruurtii markay meeshii kaba tagtu baaba la arkay waktigii casaroo soo galo haddana uu tukaday taasna xadiidka daahirkiisu ma saacidayo iyadna wuxuu leeya waa qowl baatila oo dee maqribkii baan ixtimaalkaasi kuba sugnayn barkood baa ku awilay buu leeyahay waa san abushacsa uu ku awilay culimada qaarna way xoogeeyaan sia imaamulxaramayn iyo qurdubigan mufhimka leh iyo adigu markaa kitaabkan muslimkaa adigu dee mukhtasarkiisa sharxa iyo qolooyin xoogeeyaa way jiraan oo le dee raawigii baaba saa kuma fasirae waa jamci suuriya oo kollay isaga naftiisu ilaalintiisu ay mashaqo keenayso arrintii waxay d mashaqo in lagaba tago marka la yidhaha waktiga aakhirkiisii ilaasho haddana kan kale bilowgiisii nooc mashaqo way iskagala sugnaanaysaa barkoodna jamcaasay kuba xambaareen oo markuu tan dib dhigay ilaa akhiri waktiga aya uu tukadaa tii kale ay gashay markaasuu tukadayo marka arrinkan wuxuu ka cabiraya kaasna waa jamcu daciifa ama baatilo daahirka xadiidkan ayuu khilaafsan yahay isaguba iyo ficilka ibnu cabaas ee noo soo socda bal markaa wuxuu leeyahy culimada qaarkood ba waxay ku xambaareen in arrintani ay ahayd bicudri lmarad xanuunba inuu jiray dee iyada taa nafteedu walow sheekuu rag doortay taa kaba soo naqanayo haddana haddii dee bal xanuunkii rasuulka ilaah xanuunsanayo dadka o dhan mi may wada xanuunsanahayn waan inta lala wada tukaday oo kollay taasna waa arrin be imaam axmed iyoba adigu ku tego o adigu ujeeddadu waxa weeyaan jamaaco culimada kaba mida waxay ku tegayaan kollay jamcan waa xaaja keentay sida ibnu cabbaas kaa cabire ba araada anlaa yuxrija ummatahu umuurahaasna may jirin laakiin dee kollay wuxuun baa jiray uun haddii la ilaaliyo waktigii xaraj meesha uu iman lahaa taasun baa jirta xaajo keentaa jirte kol haddii iyadoona wax jiraa jirin ina wakti kastoo la ilaaliyo aan wax xaraji kuma sugnayn kollay way yar fogaanaysaa inay sanbad marka xagga xanuunka oo kale kolley axmed ibnu xambal oo kale shaaficiyaduna qolooyin majmuuca doorto qaadi xusein iyo mutawali iyo ruyaani iyo ayaa iyagu doortayba oo waxay ku tegayaan ruux uu xanuunsanaya xanuunkan uu xanuunsanayo dee aad baab u xanuunsanayaayo salaad kastaba waktigeedii inuu tukado mashaqay ku tahay inuu wayse u kaco is ilaaliyo oo kale ama awqaadda qaarkeed kolkol baaba dhici karta inaanu waktigaa dee waxa weeyaan ama xamade ha ku adkaato ama xanuun ama iqma ha kuba imanayo salaaddii inaanu ukicin ba ay adkaato marka taas oo kale ay leeyihiin ruux markuu saa u xanuunsanayo waa xaajo wuxuu ka caado yeeshay maaha inuu jamciyaa way u banaan tahayba taasoo bal de habe habeenkii uu dhimanayey subkii oo kale malaa dee wakti cishaahi dabadiibuu dhintay markaas adugu waxa weeyaan subkii oo kale waa u fatwooday waa taqyudiin ya uu fatwoodo dee jamcintan oo kale u weydiiyey isaguna dee la isba imaan bu ahaa waana xaalad sakaraadna waa ahaa qolooyin shaaficiyada kamid oo doortaa ta naweyne isaga tan u dooranaya oo wuxuu leeyahy almukhtaar fi taawili dahir xadiid meesha marad inuu jiray bal markaa waxaan leenahay un xadiidkan xataa haddii maradkaasi yar fogaado way jiraan dawaaif culimada kamid oo qaba in hadduu ruuxu xanuunsanayo xanuunkiina dee xaraj iyo mashaqa ay ugu sugan tahay inuu salaad kastaba waktigeedii u kaco dahaaro qaato oo uu taa tukado xanuunkani dee dhibe ay ugaba imanayso inuu labadii salaadood waktiga mid ahaan isu geeyo waana arrin oo dee araada alla yuxurja ummatawdaasay sooba gelaysaa waxaa kaloo jirta oo iyadna meesha jirta iyo kolley xadiidkani xujadooda noqonayo jamaaca aimada kaba mid ah kolley ibnu sirin iyo ashabiyo adigu taas shaaficiyada halkana dhowr nin bay soo naqliyaan shaashil kabiir ama qafaalka weyn oo kale iyo abu isxaaq almarwasi iyo ibnulmundir oo doorta iyo ruuxu haddii meeshii xaaja timaado baahi baa timi caadana kama dhiganayo oo wuxuu caadaystay ma noqonayso awqaadda qaarkeed ha laba nagaadee in la jamcin karo xaajo daraaddeed iyo de xaraj meeshii uguma sugan yahay liman laa yatakidhu caadatan ruuxi aan caado kama dhiganayn waana tan marka hore u lahaynba jamacu xataa safarkii waa dee mashaqo oo ruqasiisiina waa ka mid ee waxa roon in waktigeeda la ilaaliyo salaad kasta haddaanad u baahanoo jamcani waa waxay xaaja keentay waa wax loo baahda haddaad u baahato ayaa la jamcinaya haddii kale waxa roon salaad kastaba waktigeedii in loo ilaaliyo taas baa keentay dee dawaaif culimada kaba mid inay kuba tagaan xataa ruuxii xadarkaa ee axaadiisana waaba tani haddii dee xaaja ay timaado caadana aanu kaba dhiganahayn waa wax marmar kuba yimi dee inay taasi dhacdo dee kol kolna dadka qaarkood way ku iman kartaa kol baa ruuxa imtixaan adagba uu ku jiraan loo ogolaynba inuu baxo saacado dhan soconayo salaadii mid ahani dhaafayso oo kale waxyaalaha iskaba iman kara kol kol waktiyadan dee dhulka habeenkooda iyo maalintooda ay aada u kala badan yihiin kol baaba dhici karta ruuxu in yaroo uu magaaladii kuma jira ama tareen laba socday oo kale in salaada ay sraacaan duhur iyo casr iyo waxyaalo salaada waktigeediiba dhaqsa ubaxaya markay ama lix saacadood oo kale maalintii kusoo ururta waktigeed matalan jilaalkii oo kale iyo waxyaalaha jirtay bal markaa waxaan leenahay un xaajo iyo dee bal matalan ruuxiina haddii ka ila xaraj ugu sugan yahay ilaalintaasi aan caadana lagama dhigan culimada qaar baa dee salafkia kuma tegay waana aimadaan magacawnay xadiidkuna kolley ibnu cabaas baan arki doonaa ficlan bal waxyaalo uu laba yimo waa isagoo xaaje isagiiba uba jamciyey lakiin dee sa muuqata xadiidkana markaa madar oo kaleo isaguna xaajuu noqonaya oo dee haddii roob da-ayo kolley inta badan culimada waxaabay kuba tagaan waa maqrib iyo cishaayi bay kaba dhigaan iyo duhurkii casarka kaba dhigaan lakiin haddii casarkiina sida dee shaaficiyi ay kuba tegaan kuwo kale duhr iyo casarkii roob uu da-ayo dadkiina mashaqa imaatinki iyo soo noqodki iyo ama dee taasi ay ugaba sugan tahay in la jamcin kara lakiin jamca rawrka waxay kaba dhigaanun jamcu taqdiim bay kaba dhigaano waayo jamcu taakhiir waxaanay ugaba dhigin de waxaa dhici karta intaa in roobkiba qaado oo mahiniba meeshii ay kaba baxdo roob jirin ee waa tan oo jamcu taqdiim oo de waa iyadoo cishaaygii lasoo raray haddii roob da-ayo dee salaada uu da-ayiyo ti kale bilowgeediiyo uu da-ayo oo lala tukado khaasatan waa jamacaadkii masaajida wey ninkii gurigiisa ku tukanaya dee isaga uma baahnabo mid kastaba kolley mashaqo uga imanaysaa maba jirte waa markii jamciya waxyaala bal markaa waxaan leenahay umuuraha kala duwan ayaaba dee xabar iyadoo la yahay kolkol jamci keeni karta bal waa masalada xanuunka masalada madarka oo kale roobka iyo de bal matalan haddii de aan eegno bacdigoodoo kuba tegey haddii de xaja xaaja ay meeshii timaadaan caado lagaba dhigan dee kolkolna inay de ruuxa manduuxo ama makrajtaasi ay u noqonayso وxadaثnي abالرaبيع الزهrاني waa ninkaan xalayba soo aragnay oo alcatakiyuna raaciyey qaala xadaثna حmad waa xamaad ibnu zayd xalayta huwa ibnu zayd baa inoo taalay lakiin imaka inooma taalo sida dee waxaan sheegnay on ku marar sheegnay aburabi xamaad ibnu salama inaanu xertiisa ahayn ama aanu la kulmin markaa xamaadka uu soo gaadho wax ka wariya waa xamaad ibnu zaydun hadduu idlaaqo oo waxyaalaha la kala sooco haddii xamaad imika maanta waa muhmel magacii aabihii lama raacin raawigiisi baan laakiin ku garanaynaa aburabiic baa inoo cadaynaya waa xamaad ibnu zaydun inaa salama maaha can zubayr ibn اlkhareet can cabdillahi ibn shaqiiqan qaala khadabana ibnu cabbaas ibnu cabbaas baa noo khudbeeyey yooman maalin bacd alcasr casr dabadeed xataa garabat ishams ilaa cadceedda dhacday khudbay ahayd malaa khudbadii buu doonay inaanay ka kala go-in oo uu wado casr dabadeedna khudbaduu bilaabay ilaa cadceeddi dhacday wabadati nujuuma ee xidigii muuqdeen oo dhulkii baa madoobaado habeenkii baa habaagu soo baro xidigii baa muuqday wajacala naasu dadkii baa waxay bilaabeen oy gudagaleen yaquluuna inay odhanayaan asalaata asalaata wa salaadii waa qara ahaan bay ku nafsisantahe ee waa salaadii waktigeedii way baxaysaa ee ina tuki salaadii taana wuxu uhi isaguna khudbadiisu iska wataaba dadkiina taasay lahayd fa jaءa rajulu nin baa yimi min bani tamiim reer bani tamiim kamida laa yaftur aan wahsanahayn weeye oo dee isagu waa socdaa xaggiisu kusoo socdaa waana hadlaya walaa yansani aan laabnahayn oo leh asalaata asalaata ibnu cabaas buu la yimi faqaala ibnu cabaasin ba wuxuu yihi atucallimunii ma waxaad ibaraysaa bisunati sunii miyaad ibaraysaa la uma laka hooya kuma sugnaanine ma sunii baad ibaraysaa maadaad suna aniga ibaraysaa uma qaala ibnu cabaas wuxuu yihi ra'aytu rasuula اllahi salى اllahu alayh wasalam jamaca bayna aلظhr wاlcasr wاlmaqrib wاlcisha arrinkiinaag waa xaajo uun mala iyo khudbadii saanay ukala go-in ayubu ibnu cabaas markaa xadiidkii u deliishaday uu khudbaynayo wax kaloo cudurdaar oo kale meeshii ma jirto khudbadan uu waday ayaa la dheeraatay waa kan markaa salaadii kale raaciyeyba qaala cabdullahi ibnu shaqiiqin ba wuxuu yihi faxaka fii sadri min dalika shay markuu ibnu cabaas yihi rasuulki ilaahay baa duhur iyo casr iyo maqrib iyo cishaay waa isagoo madiine joogaba wada tukaday ayaa faxaka fii sadri ay fawaqaca fii sadri weye laabtaydii waxaa ku dhacay oo ku noqnoqday min dalika shay shaki baa igu dhacay malaha iyo fogeys oo wuxuu fogeystay in rasuulka ilahi laba salaadood sian isugu geeyo waa shaki baa galay faataytu aba hurayrata aba hurayraan u imi oo hadalkii ibnu cabaas baa shaki ka galayoo aba hurayraan u imi fasa'altu arrinkaasaan weydiiyo fasadaqa maqaalata isaguna run buu sheegay bu yihi rasuulka ilahi saa waa yeelay waa u rumeeyey maqaaladiisii وxadثna بن بن abي cمر qال xadثna وkiع qال xadثna عمران بن xudayr عن cabd للhi بن الشhقيq الcqayliye qال أنه qاl qاl رajuل nin baa yihi لبن cabاsi ku yihi الصلاaةa de waan ukhudbeynaya siaa imakaan aragnay fasakta uu iska aamusay iبن cabاs ثuma qاala ninkii ba wuxuu yihi الصلاaةa fasakta iبن cabاs baa aamusay ninkii waa ka aad soo aragnay laa yafturu walaa yansani dee nin joogsanaya maahe haddana wuxuu uma qaala asalaata fasakata uu aamusay uma qaala wuxu uhi ibnu cabaas laa uma laka atucallimuna bisalaati mar salaadaad ma baraysaa wa kunaa waxaanu ahaynba najmacu bayna salaatayn calaa cadi rasuulilah ee kunaa kolley walow kaanadu siqadu malaa curfiahaan ay keenaysa haddana waxay idhaahaan dee istibraar ma keento wax mar keliya la sameeyey waaba kaana yafcalu kada la odhan karaa waa wax mar keliya la sameeyey walow iskaba badanto arrinku markaa maaha wax caado ahaa oo caado noqday maka kama dhigayno de haddaana safar iyo waxyaale ahayn labada salaadood dhexdooda waanu jamcinaynay dee tuu sheegayaana waa taa uu axaadiisteeda inooguma wariyo macnaha wax rasuulka ilaahay kaba dhacay oo taasi way jirto ujeedadu wax markaa mukhaalafo aan sunnihi rasuulka ilaahay khilaafay ma jirto xaaja maanta taalay xaajadaa daraaddeed baan u jamciyey markaa waana xajirtan un buu leeyahy bal markaa waxaan aragnaa waa baahidii dee khudbadiisu say u socotay inuu salaadii labadii salaadood uu jamciyeyba ama maqribkii waktigiisii dee uga dib dhigay calaa cahdi rasuuli llahi salى الlahu alay slam baabu jawaasi اlinsiraafi min asalaati can اlyamiin wالshimaal hada kani baabu jawaasi linsiraafi gadoonka la gadoomayo min asalaati salaadii lagaba bixi oo ruuxu markuu salaadiisa dhamaysta ee u kacayo canilyamin xagga midigiyo washimaali xagga bidixba oo jiha la leeyahay jihadaasun ha loo kaco taas baa sunno ah ama taas baa mudan aanay jirin ayuu baabkeedii yahay bal xadiidkaan arki doona ma waa laba xadiise xadaثna abubakr bn abi shaybata qaala xadaثna abu mucaawiyata wawakiicu can ilacmashi can cumaarata can ilaswadi can cabdillaahi qaala anahu qaal acmash iyo cumaaraة bnu cumayr iyo aswad ibnu yaziid oo cabdiraxmaan ibnu yaziidkan xalay soo haynay walaalkii aan xalayna soo sheegnay saddexdooduba taabiciintii bay kaga mid yihiin waana kuwa isku xigee kala wada warinaya cabdullaahiguna waa ina mascuud qaala wuxuu yihi laa yajcalana markaa waa mawquufe isagaa hadalka le waa hadal ibnu mascuud laa yajcalana yaanu yeelin axadukum axadkiin lishayطaani shaydaanka nafsihi naftiisa xaggeed juz-an qeyb ayaanu ugaba yeelino naftiisa xaggii waxyaanu shaydaankii kaba siin taas buy xafnu xajar baa kolley isagoo xadiidkan dee uu bukhaari iyo muslimba ay wadaagsadeen bukhaari iyo muslimba ay wadaagsadeen ayaa wuxuu isagu muslim ahaan markuu riwaayadiisa soo naqliyay weliba riwaayadan wakiic iyo keyrkiisuu kaba cabiray ayaa wuxuu kaba dhigay juz-an min salaatihi lafdigana kolley dee nuskan imika kitaabkan aan haye iyo mati aan hayoon eega iyo kolley lafdigan min salaatihi kuma sugna walow bukhaari xadiidkiisa lafdigu kuma sugnaa min salaatihi kuma sugno muslim laakiin waa sabab dee xaafinu xajar athiqatu fii naqli oo iminka muslim uga tiiriyo weliba riwaayada kiciya keyrkiibuu kaba cabiray inay lafdigan juz-an min salaatihi markaas dee buu haddaba juz ama salaadiisa kamida shaydaankii u siinaya laa yara ma ictiqaadinayo ilaa ana xaqan calayhi inuu waajib ku yahay ama xaq uu ku yahay uu mooye laa yaraa markan yaada fatxina bimacnaa ictiqidu weeye haddii laa yuraa la yidhahna u malayn maayo weeye inuu isaga laazim ku yahay uu mooye allaa yansarifa inaanu gadoomin an ilaa can yamiini oo macnaa jacligii uu shaydaanka wuxuu yeelayay baaba tan ah isagoo ictiqaadiya kol hadduu salaada ka baxo xagga midig inuu u dhaqaaqo mooyaane dhinac kale inaanu u dhaqaaqayn taa uu ictiqaadiyo markaasaa muxuu yihi akharu maa kii ka ugu badan ra-aytu aan arkay rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay yansarifu isagoo gadoomaya can shimaali xaggiisa bidix rasuulka ilahay intii ugu badnayd aan arkay dee xaggiisa bidix ayaaba u gadoomayey bal taas bayd bal xadiidkii anasna waa inoo dambeeyaa waana inoo socon doonaaye bukhaari saxiixiisa markuu baabkan horta dhigtay alifitaal min asalaati can اlyamiin washimaal taas uu dhigtay ayaa uu de caadadiisu ay ahayd tarjamada ama cunwaanka iyo intaanu axaadiisa bilaabin iyo tarjamada ayuu kolkol aathaar ama saxaaba leedahay ama taabiciini leedahay iyo waxyaaluhu kusoo arooriya kolkolna ama fasiraysa xadiidka ama isaga hadduu masalada wixii uu dooranayay kolkolna lagaba qaato oo ikhtiyaarkiisii markaasaa waxaa ahayd oo lafdi uu soo naqliyey anas buu ka soo naqliyay anasna waa inoo dambeeya waa cibaaratan ku dhow laa yajcal axadukum lishaydaani shay-an min salaatihi taas oo inuu yihi shay salaadiisa kaba mida shaydaanka yaanu uba yeerinba oo waxa weeyaan maya wuxuu taasi waa mid waa xadiidkaanina waa lafdigiise wuxuu ahay kana anasun yanfatilu can yamiini wa can yasaari ويعيب على من يتوخى أو من يعمد الانفتاal عan يمينه oo أنس wuxuu labada dhinacba waa uga bixi jiray salaada ama waa uga kici jiray ciddan markaa jiha ama xagga midigun u qasaysana waa ceebeynayo kollay arrinkoodu waxa wey de ficilkani waa ficil jaa-ise laakiin ruuxu markuu ictiqaadiyo xataa dee waxa weya shaygii hadduu xataa sunno ahaa hadduu waajibu ictiqaadiyo dee shay madmuumuu noqonayaa lagu inkiro haddii aanu halkaaba gaadhsiisnayn oo uu kan ka dhigo wax isaga laazimeyn ah oo waxaan sharcigi aanu ku waajibin ama aanu laasim ka dhigin ti uu ictiqaadiyo de wuxuu noqonaysaa shaydaan uu raacayo shaydaanna waxa weeyaan isaga bal waxa weeyaan waxaan toosa inuu laba yimi o xataa shaygii manduubka in martabadiisi laga kaxeeya ma aha bal axaadiisu laakiin way inoo yar socon doontaa waan yar dhamayneynaa xadaثna isxaaq بn ibrahim qaal akbarana jariir وciisa bnu yunusaxa وxadaثna عaliي بn khashrm qaal akbarana ciisa jamiعa can اlacmashi bhada isnaadi ml kolkaasi waa xadiidka cabdالlahi bn mascuud oo bukhaarي iyo muslim way soo wada saareen bal sanadka marka la eega acmashiya waxa ka dambeeyana way wadaagsadeene inta hore un bay waa labada hore ayuun bay ku kala dunaayeen marka la eega bukhaarي iyo muslim xagga lafdiga bukhaarina si aan sheegay laa yajcal axadukum lishaydaani shay-a min salaati ayaa lafdiga bukhaari uu kusoo naqliya wahaa waxaanu si aan sheegayo xaafid u tiiriye muslim juz-an min salaatihi laakiin lafdiga min salaatii baan iyada horta ee waana u baahan tahay in bal nuskooyinka muslim la tatabuco inay dee nuskadeedan ama kolankan ahye kaba dhacday iyo inay taasi jirto ayada inay bal matalan nusqooyinkaa hore xaafidii ay ogaayeen oo dee imika laga yaabo inaan marka la eego waxaan la madbiceeyo ani kuba sugnaynay kuba sugnayd bal taasi waxay u baahan tahay tatabuce waa si isagu dhigto bal xadiidkii anasna waa kan waxadaثna qutaybaة bnu saciidi qaala xadaثna abu cawaanata cani sudiye sudigan waa sudiyu kabiir baa la yidhaaho waa nin ismaaciil ibnu cabdiraحmaan la yidhaaho kolley sudaduna inta badan albaabka iyo meeshaa ka horeyse la yar hadheeyo taas baa sida masjidka oo kale ayay suddo yidhaahaan oo malaa masjidkaa kuufa suddadiisaasuu wax ku iibin jiray oo tan baa loo nisbeeyey laakiin waa sudiil kabiir oo waa nin taabici ah kale marka la eego xagga ma aha ruwaadda dee dabaqadooda itqaanka iyo siqanimada iyo heerkaa gaadhsiisan bal dee waa saduuq iyo adigu waa nin xadiidkiisu xasan martabadii noqonayo markaan waxoogeynayo kala jirin taasee xadiidku duruqna waa iskaba yeelanayaaye bal markaa sudi ismaaciil ibn cabdiraxmaan sudi alkabiir laakiin waxaa jira nin la yidhaaho asudiyu sagiir baa jira oo magaciisa moxamed ibnu marwan la yidhaaho sagiirnimada iyo dee magaca ayay ku kala iyo kabiirnimada iyo labada magac oo kala duwan iyo dabaqada lagu kala soocaa ninkaasi riwaayo inooguma laha kutubteennan aan hayno riwaayo kuma laha walow kutubu tafsiir uu kusoo noqnoqdo khaasatan kuwa aataarta soo naqliyo ibnu cabaas ee tafaasiirta lagaba soo naqliyo ama asaadiidda wax laga soo naqliyo barhkooda uu ku jiro kolleyna waxaana la yidhaahdo dee waa nin isagu ninkan maaha iyo nin ku dhow toone waa nin xataa beenba ama dee culimadu ay been u nisbeeyeen oo bal dee wixii uu kuba jiro iyo sanadka uu ku jira tafsiir ahaan dii lagu soo naqliy wax la ictimaadsado anayan asudiyo sagiir xaggaa tafsiirkiya baa lagu arkaa maxamed ibnu marwan bal markaa waa nin de isagu ah dadkaa kadibka loo nisbeeyeyba qaala wuxuu ihi sudigaasi sa'altu anasan anas baan weydiiyey kayfa seebaan ansarifu uga baxaya aan u gadoomaya waa marka u kacayaba idaa sallaytu markaan salaadayda dhamaysto waa jihaadiha ay habboon inaan u kaco ama aan dee u gadoomo can yamiini ma xaggayga midig aw can yasaari mise xaggayga bidix qaala wuxuu yihi markaa anas ama ana anigu faaktaru maa kii ka ugu badan ee ra-aytu aan arkay rasuul اllahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay ynsarifu gadoomayo markaa uu kacayo ama uu meeshii kaba tegi can yamiini waa xaggiisa midig ayaa inta badan ay ahaydba weye ibn mascuud maxaan soo aragnay aktaru ma ra-aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yansarifu can shimaalih anas ibn malikna wuxuu leeyahayba aktaru ma ra-aytu rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam yansarifu can yamiinihi ka kolley waxa arrinku ay tahay oo dee siay culimadu kuba jamciyaan rasuulka ilaahay xagga midigna waa u gadoomi jiray xagga bidixna waa u gadoomi jiray labadan saxaabi mid kastaana wuxuu kaba warramay wixii uu isagu u ictiqaadinayey ama u malaynayey jaanibka badan inay tahay dee salaadihii way badan yihiin waa khaadimkii midna waa nin ugaba sii dhowaa xagga majliskiisao dee waa caalimkii saxaabada iyo faqihoodiiba ama dee fuqahadii waaweyned iyo culimadii waaweyned saxaabada hijradii dee soxbadiisna ay horreysay rasuulkii ilaahayna laazimay barhkood abu muusa alashcari baa lahaabaa markii hore dee ilaa u beri dambe ogaaday wuxuu uqhaystay waa rasuulka ilaahay soo hadiyo goor ugu gelayo si uula joogo inuu aalkiisa kaba mid yahay ayaaba uhaystay oo dee waaba kaas rasuulka ilahayna uba khidmaynayo barhkood baaba riwaayadiisa taa kuba raajax yeele laakiin waxba imika halkan tarjiix uma baanin kol haddaan jamcin karayne waxa ay tahay un labada xaalaba waa samaynayey isaga ibnu mascuud waxa markuu eegay isaga la badnayd rasuulka ilahi insiraafkiisa can ishimaal taas anasna waxa la badnayd markuu eegay insiraaf can ilyamiin laakiin waxa weya labadooduba siaa laftiga aan kaba soo naqliyay bukhaari kuma sugane anas isaga naftiisa waa inkirayay waxa yidhaah jihada un intuu qabsado jihada un mooye jiho kale baa u qaatay inaanay habbooneyn in loo gadoomo saa ibnu cabaas ibnu mascuud ba riwaayadiisa naguma soo aragnay bal markaa waxay tahay un hadduu ruuxu isagu yidhaaho dee midigta un mooye dhinac kaleba looma dhaqaaqi karo waa ruuxaa lagu inkirayo waa lagu inkiraya haddii labadii jihana waa mid kastaaba way banaan tahay laakiin marka aanay arrinkaasi jirin waxay culimadu yidhaahaan kolba halkay xaajadiisu jirto ayuunbaa mudan kolba halkay ahayd ama kadib ka baxayaa noqotay ama halkay xaajadiisu haba noqoto bal haba noqote haddii markaa taasi aanay jirin ay siman yihiin dee waaba imaka sida nawowi leeyahay aimo kalena yidhaahaan e iyadoo ah min baab makarim lagaba dhigayo rasuulka ilaahayna dee inuu waxa weeyaan uu midigta dooran jiray oo tayaamumka uu cajar gelin jiray tayaamumkii baa mudaanaya marka aan ictiqaadkaasna jirin xaajana aanay jirin labadooda ay siman yihiinba kolley insiraafkana halkan waxaan kaba dhigaynaaba alinsiraaf can asalaat oo dee ruuxii meeshii waa kaba kacaya oo kale xagga jeedsiga marka uu ruuxu dee salaada kaba baxo jeedsigiisaas oo kale uu soo jeedsanayo dadku usoo jeedsanayo bal waxyaalaha inoo dambeeyaba kale eh tani waa kicidii la kacayay ayay tahay dee kol haddaad dhamaysato ama xaggii midig dhaqaaq ama xaggii bidixu dhaqaaq dee halkii xaajadaada un ha noqoto ee ruuxii haddii dee uu yidhaaho midigtayda un mooyo sida kale tayaamumkaasum baan eegaya midigtayda un mooyo jeha kale mala maba haboona waa tan dee saxaabadani ay inkirayeen ay kuba diidayaan ruux ay kuba inkirayeen bab istixbaab yamiin اlimaami aadaakani baabu istixbaab اlyamiin imaam imaamka midigtiisa istixbaabkeed oo bacdigood ba arka asa xafn xajar iyo kolley isagaa kalan buu yar leeya meelahana kitaabku ka sharax badayo xataa axaadiian musliman hayno kolkol dee sharaxan muslim inooguma yaala ama raggan kale muslim sharxayba dee waxa ka waasacsan xadiidkan oo muslim leeya haddaan kolkol shaarix ama xafn xajar hadaladiisa iyo sharaxiisa oo de waa kitaabka kolley sunaba qaamuuskiisa dee axaadiistiiba dee sharax guud ba u wada noqonayo had iyo goor masaa'il badan ku niqaasho oo dee markaa yihiba shokani markii la yihi bukhaari maad sharaxni lahi jirta bacd alfatx kol hadii fuxuu baari laha isko sharax kale loo baahna taas bu ujeedadiisa a xadiis buu ahaa laftiisa soo qaatay lahi jirta bacd alfatx bal markaa waxaan leenahay kol baa wuxuu kaba dhiga waxaaba labadooda mid waa tan aan nidhi waa sidii aragooda u badnaa si kalea laguma jamcin karaa buu leeyahay oo rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh markaa uu masjidka ku tukanayo buu leeyahay ibnu cabdimascuudna uu sheegayo uu leeyahay xagga midigtiisay uba badnayd xagga midigtiisa ama bidxiisa uba badnaa hadduu markii uu salaadii ka baxayba uu kacay oo kale guryihiisa u kacay guryuhu xagga bidixday kaba xigeen oo gurigiisii waayo rawdadu midigtay kaga taallaa halkan aaski uu rasuulka ilaahay uu ku aasan yahay ayaa gurigiisiba ahaa marka markuu qiblada ujeedo bidixdeisay noqonaysaa taas baaba uba badnayd ba noqonaysa kan ina anasna waxaaba lagu xambaari karaaba hadduu soo jeesto oo kale soo jeesto o dadkii usoo jeesto oo islaha kac oo kale dee gurigii markaa midigtuu noqonaya markuu dadkii usoo jeesto qiblada dhawarkiisa ay tahay gurigii baaba midigta noqonayo wa laakiin waxaa malaa ka roomba saa hore inaan kuba dayno labada xaalaba way iskaba badnaayeen markaa tani waa ruux aragtidiisi un si uu ki u arkay inuu kani badan yahay un labadii xaalaba waa jais tani waa midigta imaamka isticbaabka ujeedada waxa weeyaan de kolleyna fasalka ag safka xaggiisa midig iyo xaggiisa bidix way kala mudan yihiinba oo dhinaca midig baa dee si fadliga badani jira bal imaamka midigtiisi oo dee istixbaabkeediiyo in xaggaa laguma sugnaado baabkeed weeyo kolley taasna waxaa kaba dhalanaya waxa weeyaan oo kaba dhalanaya un dee safkii oo xagga midiga lagagaba sugan yahay وxadثna abu qrayba qal aخbarana بn abi zaydة عan mscr عan haabit بn cubayd عan بn اbaraء عan اlbaraء qaala kunaa waxaanu ahayn idaa sallaynaa markaanu tukano khalfa rasuulillaahi salى اllahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa aan ku tukano axbabnaa waxaan jeclaanaynay an nakuuna can yamiinihi xaggiisa midig inaan kuba sugnaano dhinaca midig aan kaga sugannahay yuqbilu calayna biwajhi xaal uuna soo qaabilinayo wejigiisa oo ama dee haba fadhiisto markaa uu fadhiisanayo isagoo xaggii bari u dee dhinaca uga jeeda oo n adigu markaa midigtiisii dadka siinaya bidixdiisiina xaggii qibladu kaba xigtay siinaya ama arrinta haba noqoto si halkan ay ku xambaaraan qaaduciyaad iyo qurdubi iyo qolooyin ay kuba xambaaraan marka ugu horreeyuu salaamo naqsinaya xagga midigtiisuu eegi jiray oo xaggaasuu daymadiisu ay ahayde taas haba ti haba laba idhaahe wejigiisuuna soo qaabilanayo qaala wuxu uhi fasamictu waan maqlay yaqulu xaaluu ku qawlayo rabi qinii cadaabaka yowma tabcadtu aw tajmacu cibaadaka waa markaa uu kaba baxay isagoo le ilaahay cadaabkaaga iga badbaadi maalintaad soo saarayso tabcadta aw tajmacu waa shaki addoommahaaga aad soo saarayso ama aad jamcinayso waxadaanaahu abu kurayb waزuhayr bn xarbi qaala xadaanaa wakiicu can nisar bihada اisnaadi walam yadkur yuqbilu calayna biwajhi xadiidku kolley dee wixii u baabaystay way inooguba sugan tahay aan soo sheegay idamaka qaaduciyaad buu kaba soo naqlayaa inay de arrinkani uu ixtimaalayo atayaamun cinda tasliim markaa assalaamu calaykum odhanayo dee midigtuu hordayi jiray markaa tayaamumku waktiga wejigiisana iyaga wuxuu usoo jeedinaya dadkaa midigtiisa kuba sugan baa hore arkayayo bal inay xaaladaa tahay wuxuu leeyay wahuwa alaathaaru tan baanu ka dhigayaa ta daahirkaa waayo caadadiisa waxay buu leeyay dan sarafa an yastaqbila jamiica biwajhi caadadiisu rasuulka ilaahay may ahayn marka uu salaada ka baxo haddii aanu ka ahayn inuu dhinac eego ee inuu dadka usoo wada jeesto xaggooda usoo wada jeesta ee caadadiisu ahayde lakiin waa cinda tasliim taas oo kale waxaa kale wa iqbaal yaxtamil an yakuna bacda qiyamina salaat aw yakuna xina yantafil oo ujeedadu adugu markaas unba bal taas bay barhkood ay leeyihiin walow dee ixtimaalkan kalena jiro inuu jaanibkaa uga jeedsan jirayna uu jiro baabu karahati shuruuci fi naafilati bacda shuruuci lmuadini wuxuu u baabaysan yahay baabu karahati shuruuci gudagal la gudagalo fi naafilatin salaad sunaa bacda shuruuci muadini muadinku intuu iqaamadii bilaabay dabadeed taa karaahadeedii oo ruuxu kol haddii muadinkii istaagay uu salaadii aqiimayo salaadaa la tukanaya maka loo aqiimayo un baa la wadagelayaa ruuxana waxaa haboon de inuu imaamkii mar laba galo takbiirtii uu gaadho marka in salaad suna a la bilaabo iyadoo muadinkiina iqaamadii bilaabay ama uu u diyaariyay inuu aqiimo taas bal karaahadeedii iyo in laisu diidayo ayuu baabkeedii yahay waxadaanii axmed ibnu xambali waa imaamkii axmed ibnu xambal kale axaadiisu ka wariya malaa wasodameeyo oo aad kitaabka uguma badno se raggaa kale ay uguba badan yihiin qala xadaana mحamed بn jacfari qala xadaana shucbaة can warqoa can cmr bn dinaari can caطa bn yasaari can abi hurayrata can الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam qaala idaa uqimat الsalaatu salaada haddii la aqiimo falaa salaata salaadi ma jirto ila maktubatu taa faradkaa mooye taa loo aqiimay weeyaan oo kol haddii salaadii la aqiimo salaadaasu mooye salaad kaloo sunna ah ama taxiya masjid ha noqoto raatibadii salaadani lahayd haba noqotay oo la gelayaa ma jirto hadduu ruuxu dee isagu galay iyadoo la fadhiyo waaba dee taasoo haba fudaydiya unbaa la odhanayaaye laakiin kol haddii muadinkii bilaabo iqaamadii ama uu u kacaba uu taasoo iqaamadii la bilaabayo ruuxii markaa soo galay salaadan unbuu sugayaa salaad sunna oo la gelayaa ma jirto ama de xataa salaaddu haddayn waxa weeyaan salaad kaloo lagu laha isleeya qadana iyadna taase waa salaadaasunbaa markaa ah waxajidaysan وxadثnي محamed بن xatim بن rاaفع qال xadثna شhباbة qال xadثnي ورقا بhda الاسناaد وxadثnي yaحyى بن xabيب الحاrثي qال xadثna روح qال xadثna زكريا بن اسحاq qال xadثna cمر بن ديناr qال سمعت cضا بن يسار يقول عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إdا uqimat الصلاaة صلاada hadii la aqiimo falaa صلاaةa إlا المkتوبaة waa مkتubadan la aqiimayo wey maha مkتubo kale وxadثna cبد بن حmaydi qال أخبرna cبدالرزاq qال أخبرna زكريا بن اسحاq بhda الاسناad مثله وxadثna xسن بن الحلواني qال xadثna يزيد بن هاrون qال أخبرna حmاd بن زaيد عن أيوب عن cمر بن ديناr عن cطاء بن يسار عن أbي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله qال حmاd ثuma لqيت cمرا xmاad ba wuxu hi بن زaيد markii hore أyوب buu ka wariyay أyوبna cمر بن ديناr waana xadيثkii hore nu soo maray cmr baan dib ula kulmay o faxadaanii bihi xadiidkii uu igu waramay walam yarfacu lakin xadiid marfuuca kama dhigin lakin dee duruqdaa tacaduday ee camr bnu dinaar lagaba wariyey ee wada marfuuc ahayd taas baa xujada iyo cumdadu ay tahay oo riwaayaadkiiba taasay u badnaayeen oo waana ziyaadatu iqa maqbula bal dee jaanibkii rujxaatuna xaggooday jirtaa xadaثna cabdاللahi بn mسلمة الqacnabiي qal xadaثna ibrahim بn sacd عan abيه عan xfs بn cاaصm عan cabdاللahi بn malik bni buxaynat malikin ibni buxaynata hore inuu soo maray buxayna waa hooyadii malikna waa aabihii aabihiina صaxaabi buu ahaabe ana rasuul الlahi slى الlahu عalيه wasaلم mara birajuli nin buu soo maray yusalii tukanaya walxaal qad qiimat salaatu subx iyadoo salaadii subax la aqiimay ayuu ninku malaha raatibadiibuu ku jiray oo waa tukanayay fakalamahu bishay ninkii rasuulka ilahi waxbuu kula hadlay iyo way ka yar durugsanaayeen oo rasuulku inuu la hadlayo way arkayeen laakiin may maqlahayn laa nadri maanaan ogeyn oo maa huwa waxan uu rasuulku ku yihi ninka wuxuu yahay falama sarafnaa salaadii markaan ka baxnay ayaan axadnaa kallay jaara mashruurkan baa iska xadfan axadnaa bihi wey waan hareeraynay ninkii baaban ha soo hareerayn oon hareeraha ka marnay naqulu xaal aan ku qawlayno maha riwaayada kamay dhicina dee waa iska maka itisaac ahaan un baa loo xadfay maada qaala laka rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulki ilaahay muxuu kugu yihi muxuu lahaa markii qaala wuxuu yihi ninkii qaala lii rasuulki ilaahay wuxuu igu yihi salawaat ullahi wasalaamu عaleyh yuushiku waxa dhowba de haddaad san ku wadaan an yusaliya inuu tukado axadukum axadkina subxa salaadii subax arbacan afar ragcadood xaalay tahay oo de waxa weeyaan waaba sadan lidariica kol haddii salaadii la aqiimay taasun baaba jidaysan gees kalena ruuxii dee haddii imaamkii galo waxaa la arkaa inay ragcadi dhaafto ama ay wax ka badanba dhaafaanba waxaana mudan inuu mar laba galo haddaba waxaaba dhow malaha haddii adee san ku wadaanba inaad salaadii subaxa afar kaba dhigtaan kol haddii la aqiimay labadan ragcadood baa jira ama salaadan faradkun baa jira wax kale markaa lama tukanayo qaala alqacnabiyu cabdullaahi bnu malikin ibni buxaynata can abihi oo ujeedadu qacnabi baa xadiidka markuu ka warinayey eeg markii hore inoogumu soo darine ayaa muxuu yihi cabdالlahi بn malik بn buxaynat an abi xadiidku ka dhigay inuu aabihii malik kaba warinayo buxaynaduna isagay dhashay qaala abuاxuseyn mslim waa sheekii kitaabka lahaa waa mslim abuxuseinna waa kunyadiisii wa qowluhu can abihi qacnabi qowlkiisan uu yihi can abihi fii hada xadiiثi xadiidkan khaطأ wa khaطأ xadiidka isagaa warinaya cabdالlahi بn malik baa warinaya aabihii halkan riwaayadan ma laha xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna abu cawaanata عan sacd بn ibrahim عan xfs بn cاasim عan ibni buxaynata qaala uqimat salaaة صbح salaad subax baa la aqiimay fara'ىa rasuul الlahi salى الlahu عalيه waslm rasuulka ilahi wuxuu arkay rajula nin yusalii tukanaya walxaal almuadinu muadinkana yuqiimu salaadii uu aqiimayo faqaala wuxuu ku yihi ninkii atusalii miyaad tukanaysaa aلصubxa salaada subax arbacan xaalay tahay waatan ma oo de haddii labadan iyo labadan mar baad wada tukanaysaa ma afar baad tukanaysaa salaadii subaxo istifhaamta halkana waa lilinkaarun sida taa hore oo kale oo waa istifhaam inkaariyo macnuhuna wuxuu noqonaya un kol haddii salaadii la aqiimo waa subaxii salaadii kalena waa lamide waxaa jidaysani waa salaadan faradka ahun haddii markaa iyadoo la aqiimay laba ragcadood uu isagu tukado haddana labadii kale uu tukado de waxaabuu noqonayaa nin afar ragcadood tukaday oo kale ayuu noqonayaa ninkaasi waa inkaarkan rasuulka ilaahi salawaat ullahi wasalaamu calayh bal marka waxa weeyaan un xikmaduna si uu ruuxu u faaruq noqdo salaada faradka min awaliha oo markay imaamku galaba uu la galo taas baa xikmadu ay tahay waayo culimada qaarkood baa yidhaha de ama debaduu ku tukanaya masjidka barhkood baa yidhaha hadduu ragcadda hore gaadhayo ha iska tukado sunihii subaxa barhkood baa yidhaha hadduu ragcadda labaad gaadhayo laakiin dee intaba xadiisku wuxuu keenaya un kol haddii la aqiimay bal inta ka horreysaba kol haddii la aqiimay inaan salaad kaloo jidaysan oo dee salaada la tukanayo umooni aanay jirin aqoosha culimadana kolley barhkood ay leeyihin baan leeyahay culimadii oo dhan ma wadaahe de xadiidkani iyada waa ka hor imanaya ama waa de xadiidkan baa radin u ah xadiiskina wuxuu inoo faa'iideynayaa taas weeye marka dee qowl xadiiskan baana xujada awa xadaثna abu kamil الjaxdariy qala xadaثna xamad yعni بn زaydi qala وxadaثani xamad بn cmar الbakrawiy qala xadaثna cabdالwaxid yعni بn زiyadi وxadaثna بن نmayr qala xadaثna abu mعaawiyaةa kulhm عan cاaصimi xa وxadaثani زahir بn xrb wlfd lah xadaثna marwan بn mعaawiyaة الfazariy عan cاaصim اأحوal kuwii horeba kulhm عan cاaصimin imikana marwaana uu kusoo biro waa cاasim اأحوal cاasim بn سlayman عan cabdالlahi بn sarjisa qaala dakla rajul nin baa soo galay almasjida masjidkuu soo galay ورsuuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilahi واlحaal رasuuل اللhi صلى الله عليه وسلم في صلاaة الغadاti صلاad suبح uu ku sugan yahay faصلىa رagcatayni laba ragcadood buu tukaday ninkii fi janib الmasjidi rasuulka ilaahay salaadii subax buu ku jiray waan u dheerayn jiray ninkii baa jiray haddaba sunahaygina kasii gaadhsiiyo masaajidka dhinaciisi buu laba ragcadood ku tukaday haddana uu soo gaadhayo uma dakala uu galay salaadii maca rasuuli الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay maciisii buu salaadii galay falama sallama markii rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam markuu rasuulka ilaahay salaantii uu ka salaadii ka baxu salaamo naqsaday ayuu qaala yihi ya fulani hebelow biayi salaatayni ictadadta labada salaadood teebaad tirsatay oo teebaad tii aad tirsanayso subaxnimo u tirsanaysay waa tee abisalaatika waxdaka ma salaaddii aad keligaa tukanaysay am bisalaatika macana am mise salaaddii aad nala tukatay oo macnuu waxa weeye tana waa inkaarun rasuulka ilaahay uu ku inkirayo waxaanay daliil u tahay un ee in kol haddii salaadii la aqiimo ruuxu xataa haba garto inuu imaamka gaadhayo ragcadda hore kuma gaadhayaba e inaan salaad la tukanayno taa la gelayo taas laba gelayo marka qolooyinkii culimada kamid ahaa ee yidhi hadduu ragcadda hore gaadhayo ama tadamba gaadhayo waa iska tukan karaa qowlkoodii xadiidkan baa celinaya ama radin u ah marka kol haddii salaadii la aqiimay ama la aqiimayo salaad kale lama gelayo ee ruuxii isagu marka hore ku jira iyadoon la aqiimin iqaamadu bilaamin ha fudaydiyo unuu ha gaadho laakiin de waanay jirta hadduu isleeyihin waxbaa ku dhaafaya ama salaadiiba way ku dhaafaysaa waa goynaya laakiin haddii uu gaadhayo bal ha iska fudaydiya lakiin ama ruuxii markaa ama loo kacay ama la aqiimay taagan iyada markaa salaad ma gelayo xadiisna waasa wallah subxana wataala ala سبحaنك اللهمa وبحaمdك أشhهad an لا إله إلا أنت استغفرك